bismillaahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka subax ee dalsan qodobada ugu doorka roobna waxaa qayb ka noqon kulan ay isugu yimaadeen madaxda hay-adaha amniga oo muqdisho lagu qabtay amro culus oo kasoo baxay ciidamada booliiska maamulka jubbaland oo howlgallo ka sameeyey buuraleyda golis iyo deegaano hoostaga degmada qandale ee gobolka bari dhalinyaro wax ku bartay jaamacadaha ku yaala dalka suudaan oo walaac ka muujiyay colaada ka taagan dalkaasi wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya oo gaaray magaalada cadaado ee gobolka galguduud kulan ay isugu yimaadeen madaxda xeer ilaalinta iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka jubbaland oo lagu qabtay magaalada kismaayo tartanka aqoon iyo abaalmarin ee warbaahinta dalsan oo xalay lasoo gebagabeeyey wararka dibadda warkeena aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqon doonaa wasiirka arrimaha dibadda dalka sacuudiya oo muddo dheer kadib gaaray dalka suuriya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
waa tahay marka kulan wacan dhegeystayaal waa subax arbacaha taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha afraad ee abril sanadka labada kun saddex iyo labaatanka qodobadii aada maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu door karoonaa iminkana waxaad kusoo dhawaataan eegay oo intaa ka faahfaahsan kulan looga hadlayay amniga magaalada muqdisho ayaa ka qabsoomay shalay markii wasiiru dolaha amniga xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cali xagaa uu gudoominayay kulankan oo looga hadlay amniga ayaa waxaa ka qayb galeen hay-adaha ammaanka dalka iyo maamulka gobolka banaadir kulankan ayaa looga hadlay xoojinta amniga iyo hirgelinta xeerka xakamaynta hubka caasimadda ee dhowaan ay soo saartay dowladda kulankan ayaa sidoo kale waxaa warbixino looga dhageystay taliyayaasha ciidamada isku dhafka ah ee howlgalka eeltira sida booliska nabad sugidda gobolka banaadir ee boliis militaro oo si xoogan ula shaqeynaya ciidanka ammaanka wasiiru dowlaha amniga xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa hay-adda markaas amniga faray inay sii xoojiyaan sugidda amniga magaalada muqdisho si looga hortago falalka amni daro xiliyada qaarkood ee dhici kara taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed sulub axmed fidin markaasi kulanka kadib hadlay waxyaabihii looga hadlay kulankaasi ka dhacay magaalada muqdisho
sidaad wada ogtihiin waa xeer lagu ilaalinayo amniga caasimadda dadka ku nool waa xeer tilmaamo iyo habraacyo ina siinaya sidii aynu ku xakamayn lahayn hubkan faraha badan ee magaalada dhex maraya runtii waxaan rajaynaynaa haddii aan sidaa ay tahay aan ugu dhaqanno ama say tahay aan u fulino inay ka soo bixi doonaan wax fiican oo bogaadin leh dadkeennuna ay ka nasan doonaan argagaxgelinta isku dhacyada ciidamada iyo waxyaabaha aan la garanaynin magaalada dhex ordaya ee sumadlaawayaasha mudane wasiir magaalada muqdisho toddobaadyadii lasoo dhaafay shaqooyin fara badan ayaa ka qabsoomay ciidamada amnigu waxay qabteen shaqo aad iyo aad bogaadin u leh waxaan dardargelinnay la xisaabtanka iyo isla xisaabtanka saraakiisha goobaha shaqada ku sugan waxaan isbedella ku samaynay fadhiyadii iyo saraakiishii howlwadeennada ka ahaa caasimadda intooda badan waxaa noo soo baxday shaqo fiican oo hortabin u leh ummadda soomaaliyeed inay qabsoontay waxaan rajaynaynaa insha allahu annaga shacabka soomaaliyeed iyo maamulka gobolka banaadir aan kaashanayno kaashanayno inaan guulaysan doonno aan ka guulaysan doonno cadowga kuna sii wadi doonno hadda shaqada aan wadno siina dardargelin doonno arrinta xukamaynta hubka hubka magaalada muqdisho sida aada wada ogtihiin amaad go-aanka laga qaatay ee xeerka laga soo saaray waxaa la xakamaynayaa waa hubka waaweyn ee gaadiidka saaran dhashiikaha iyo beekemka iyo qoriga madfaca uu ku jiro sabanka iyo hubka yaryar ee sumadlaawayaashaha ee lagu dhexwato magaalada ee bajaajka lala saaraya ama ciidan qalabka sida ha ahaado ama midow ee ka aha oo maaragtay sumadlaawaha ha ahaado waxaa la xakamaynayaa ee dadka laga qabanaya waa hubka wa si aad ugu adeega
dhanka kale markaan haddii aan eegno howlgallo ay sameeyeen ciidanka booliska maamulka puntland waxa ay ka sameeyeen buraleyda golis iyo deegaano hoostaga degmada qandala ee gobolka bari sida warkan uu ku faahfaahinayo awil yuusuf ciise
wax ribooda haysaan ma jiraan intii aad soconaysaan eeryadu kale weeye wax baalak dhibaatana kama jiraan dhammaan waxa weeye eeryada waa dhibsatay wax roorqaadana kama jiraan xaaladda guudna maasha allah weeye saddex gaariyana waxaan ku aragnaa laba gaari waxaan kuu soo gelayaa marka iyo ciidankooda iyo gaara meesha insha alla meesha waan sugi baanaa salaadii duhur baa dhow waddankan oo nabadgelyo meeshaan ku kala leexanayna baynu ku tukanaynaa dhintii aan sugi baana quraac insha allah
abbaara sagaalkii subaxnimo ayaanu ka ambabaxnay afaafka hore ee saldhigga booliska degmada qandala ilaa ay halkaasi diyaar noogu ahaayeen ciidamo isugu jira b m b f iyo booliis iyada oo socdaalka iyaguna uu daaranaa xaqiijinta amni ee qeybo ka mida deegaanada ku teedsan degmada qandala inta lagu guda jiray howlgalka ayay ciidamadu baaritaano ku sameeyeen goobo kala duwan telefishinka dalsan ayaa maanta safar la galay ciidamada ammaanka ee ku sugan degmada qandala oo isugu jira ciidamada b m b f kuwa booliska iyo maamulka degmada oo safarkaasi iyaguna qayb ka ahaa howlgalkan ayaa lagu xaqiijinayay ammaanka deegaano ka tirsan degmada qandala islamarkaana lagu magacaabo deegaanka karin qandala intii aanu safarka ku jirnay lama kulmin wax shido ah mana aysan jirin wax khalkhalle amni ah hase ahaatee soonaha degmada qandala iyo sidoo kaleeto tulooyin hoos yimaada degmadan ayaa laga soo sheegayaa inay halkaasi isku hor joogaan kooxaha khawaarijta ee isugu jira al-shabaab iyo daacish islamarkaana ay iyagu ku dagaalamayaan sidoo kale waxaa goodoona waddadii ay dadku ku safrayeen ee deegaanadaasi sida uu noo xaqiijiyey guddoomiyaha degmada qandala saraakiisha ciidamada b m b f iyo saraakiisha booliska waa ka hargalka milicda cadceedda kolkii uu soo dhammaaday howlgalkaasi amni waxaa hooska geedkani si wadajir ah warbaahinta dalsan ugula hadlay guddoomiyaha degmada qandala ahna guddoomiyaha amniga degmada axmed yuusuf maxamed quurshe taliyaha ciidamada b m b f ee aagga bari kabtan abshir cismaan jaamac dhaake taliyaha booliska degmada qandala gaashaanla dhexe caliwiish iyo saraakiil howlgalkaasi qayb ka ahaa uuna ka mid yahay cabdirasaaq sugulle iyagoona ka warbixiyey xaaladaha guud ee ammaanka degmada qandala iyo deegaanada hoostaga ujeedka howlgalka iyo sida buuxda ee la isugu hallayn karo ammaanka degmada qandala ee gobolka bari ku jiro bishii barakaysan rabadaan akhirkeedii waxaanu howlgal aan amniga ku xaqiijinayna degmada qandala uga soo baxnay abaara sagaalkii subaxnimo ciidanka b m b f saraakiishooda iyo ciidankii beyska ee degmada qandala ciidanka booliska maamulka degmada saaka abaarahaas saddex sagaalki aan soo baxnay waxaan ku sugannahay karin qandala iyo degmada qandala buuraleeda udhexaysa halkaasoo aan howlgal ka fulinay runtii intaanu soconaynay wax dhibaato aan uga kulmin ammaanka un baan xaqiijinaynay dalka intaanu maray iyo buuraha aanu marayno sawirada arki doontaan in wax ka jirta nabadgelyo waxaan ama hadda iskale allah subxaana wa tacaala nabadgelyadaana siiyey waxaan kaloo mahadcelinaynaa dadweynaha reer qandala haddii ahaan lahaayeen xijaysato haddii ahaan lahaayeen shacab haddii ahaan lahayn degaan oo si joogta ah noola shaqeeya iyagana waxaan leenahay waa ku mahadsan tihiin sababtoo ammaankooda iyo nabadgelyadooda ku jirta dadkan reer qandala runtii way waaya arkeen marbay dhibaato arkeen qaxeen magaaladooda ka tageen iskooladii sixiray ganacsigii sixiray maanta uma diyaarsana in cadow intuu soo galo ay intaas ay ku dhacdo iskoolladoodaba u furan ganacsigoodaba u furan sidaa daraaddeed wada shaqayntaas buuxda markasta uga mahadcelinaynaa intaa markii laga reebo ammaanka degmada qandala nawaaxigeeda ka jira magaalada gudaheeda iyo tuulooyinka inteeda badan waxaa jira qaybo ka mid ah oo
waa tahay dhanka kale markaan haddii aan eegno wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya axmed macalin axmed macalin fiqi iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa waxay gaareen magaalada cadaado ee gobolka galgaduud wafdigan wasiirka ayaa waxaa garoonka kusoo dhaweeyey wasiiru dowlaha arrimaha gudaha galmudug cumar maxamed deeriye wasiirka amniga galmudug maxamed cabdi gaboobe iyo mas-uuliyiin kale wafdigan uu qeyb ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed deeriye yabo ayaa u ambabaxay degmada baxdo halkaasoo ay kula kulmayaan maamulka iyo bulshada degmada si loogu dhiirigeliyo dagaalka ay kula jiraan al-shabaab wafdigan ayaa halkaasi waxay kulamo markaasi kula qaadan doonaan qeybaha kala duwan ee bulshada ayagoo markaasi een, waxyaabaha ay u baahan yihiin iyo kulamo kala duwan halkaas kula yeelan doona dhanka kale markaan haddii aan eego kulan ay isugu yimaadeen madaxda xeer ilaalinta iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka jubbaland ayaa lagu qabtay magaalada kismaayo ee maamulka jubbaland sida warkaan uu ku faahfaahinayo nuur muxidiin cali
jubbaland ayaa caawa maqribnimadii ka qabsoomay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose kulanka oo ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiin uu ugu horeeyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka jubbaland ayaa ujeedkiisu waxa uu ahaa in la dhiirigeliyo bahda ka howlgasha xafiiska xeer ilaalyaha guud ee dowlad goboleedka jubbaland iyadoo markii uu afurka soo idlaaday shahaadooyin la guddoonsiiyey qaar ka mid ah howlwadeennada xafiiska xeer ilaalyaha guud ee dowlad goboleedka jubbaland haddaba qaar ka mid ah marti sharaftii ka soo qaybgashay kulanka ayaa waxa ay xeer ilaalyaha guud ee dowlad goboleedka jubbaland uga mahadceliyeen sida xilkasnimada leh ee uu caawa ugu maamusay afurkani
marka horeyse waxaan idinka mahad celinaynaa gaar ahaan xeriraaliyaha guud afurkan sharafta leh ee uu nagu marti qaaday anoo wakiil ka ah ee guddoomiyaha harunta ganacsiga iyo warshadaha jubbaland j c c i iyo dhammaan ganacsatada iyo guddida fulinta ee ruuda ganacsiga
waxaa kaloo sidoo kale rabaa inaan mahad celiyo eh, xafiiska xeerlaalyaha guud oo runtii eh, nagu marti qaaday marti sharafkan eh, sharaftan Eh, gaar ahaan dee afurku wuu kasii sharaf badan yahay marka waxaan leenahay jazaaka allahu khayran waad mahadsantahay keliya take ma ahe ducana waa kugu daraynaa Eh, intaa ka bacdi maadaama laamihii cadaaladda iyo eh, dadkii bulshada labeenteed ahaa qayb ka mid ah inuu nahay mahad celinaynaa mart- eh, afurkan qiimaha badan iyo casho sharafta uu noo sameeyey xafiiska xeer ilaaliyaha si gaara mudana xeer ilaaliyaha xeer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka jubbaland
waxaan ka mahad celinaynaa martiqaadka iyo soo dhoweynta ee, uu noo sameeyey xafiiska xeeralyaha guud ee jubbaland gaar ahaan xafi- xeeralyaha guud doctor maxamed cusmaan sheekh cusmaan uu noo sameeyey Ee, waxaanan rajaynaynaa insha allah inay anaga noo noqon doonto faatixatu khayr ay noo noqon doonto sababtoo ah ee, anaga aniga iyo guddoomiye waxaan ka soconnaa garsoorka aan caadiga ahayn ayaan ka soconnaa Ee, xeraryaha guud iyo xeraalyaasha la shaqeeya iyo garsoorayaasha kalena waxay ka socdaan garsoorkii caadiga ahaa bay ka socdaan
dhanka kale xeer ilaalyaha guud ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey ujeedka kulankani uu isugu yeeray bahda cadaaladda jubbaland Eh, afurkan waxaan ugu talagalnay hay-adaha cadaaladda inay maadaama bisha gabagabada tahay inay un afur wadaareed inaan u samayno intii laga gaari karo Eh, cadaaladda ka- cidda ka howlgash intaan intaan keliya ma ah marka saa darteed afurka waxaan annaga agtaynu ma- nu- ugu maacdarnay afurkii cadaaladda waxaa intaa u dheer eh, saaxiibaday oo ka socda rugta ganacsiga rugta ganacsigu int- sanadihii u dambeeyey oo dhan cadaaladday garab taagnayd wasiir marka caawa waxaan rabnaa inaan hortaada ka sheegno weliba dadka ugu nugul bay garab taagnaayeen oo ah xer- xiran bay waxay u geeyeen cuntadii ay cuna lahaayeen oo maxaabi- maxaabiista xabsida ku jirta firaashkii ay ku seexan lahaayeen tiimka halkaan joogin labada labada nin ee hadda wakiilka ka ah way nala socdeen marka saa darteed waxaan ugu talagalnay inay afurka cadaaladda ay qayb ka noqdaan oo nala joogaan weliba wasiir intaa ma ahee rugta ganacsiga dowlad goboleedka jubbaland waxaa rabaa caaw inaad waxaad guddoonsi doontaa shahaado sharaf oo loogu mahad celinayo Ee, rasuulka sal alla alay wasalam wuxuu yidhi man lam yashkuri naasa laa yashkuri illah qofka bini aadamka waad mahadsan taha dhihin ilaahayna uma mahad celinin horta nuxurka ujeeddadu waa taas dhanka kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda diinta iyo awqaafta dowlad goboleedka jubbaland mudane cabdinuur ayaa waxa uu ka mahad celiyey sida uu caawo xeer ilaalyaha guud ee dowlad goboleedka jubbaland u dhiirigeliyey islamarkaasina uu afur ugu sameeyey dhammaan bahda cadaaladda
alxamdulilah waxaan ka mahad celinaynaa waa ilaahay baa mahad u sugnaatay daaniyan waxaan u mahad celinaynaa xeer ilaalyaha guud iyo dhammaan xafiiska xeer ilaalinta afurka wanaagsan ee ay noogu yeereen inaan isku aragno bahda cadaaladda Eh, waa habeen taariikhi ah way runtii Eh, ramadaan maalmihii ugu
codkaas waxa uu u dambeeyey war uu noogu soo diray magaalada kismaayo waryaheena nuur muxidiin cali dhanka kale markaan haddii aan eegno waxaa xalay lasoo gabagabeeyey tartanka aqoon iyo abaalmarin ee warbaahinta dalsan oo ay ku tartamayeen ama iskugu soo horeen saddex degmo saddexda degmo ayaa waxa ay kala ahaayeen degmada xarar dheere iyo sidoo kale xamroweyne iyo sidoo- iyo degmada kale ee tiyaglow saddexdaas degmo ayaa finaalka tartanka ee markaasi aqoon iyo abaalmarin ee bisha barakeysan ee rabadaan ee warbaahinta dalsan xalay ku tartamayay oo kulankii finaalka saddexdaas degmo ay isugu soo hareen Een, waxaa markaasi een, kulan saddexdaas degmo een, kulankii ay ciyaareen eh, waxaa kaalinta koowaad ee tartanka aqoon iyo abaalmarin guuleystayaasha sanadkan ee warbaahinta dalsan noqday degmada xarar dheere ee markaasi gobolka mudug ee markaasi dhanka jubbaland Een, sidoo kale degmooyinka xamarweyne iyo tiglow ayaa waxa ay ku tartameen kaalinta labaad waxaana kaalinta labaad ee tartanka aqoon iyo abaalmarin ee warbaahinta dalsan sanadkani galay degmada xamarweyne ee iyadoo markaasi een, kulankii ay kula tartantay degmada een, tiglow kaalinta labaad ay ugu tartamayeen ay heshay dhibco gaaraya sideed iyo toban dhibic halka tiglowna heshay lix iyo toban dhibic sidaasna kaalinta saddexaad ee ugu dhacday degmada tiyaglow halka warkaas aad ka dhageysanaysaan waa warbaahinta dalsan muqdisho soomaaliya markaana waxaan aadaynaa akhbaaraadka dibadda waxaa markaasi lasoo sheegayaa in dalka ama wararka ka imaanaya dalka suudaan eh, waxaa rasaas eh, laga maqlayaa magaalada caasimadda ee khartuum iyadoo markaasi xabad joojin ay ku dhawaaqeen labada dhinac ee ku dagaalamaya rasaas ayaa laga maqlayaa caasimadda suudaan ee khartuum kadib lixdii maqrinimo markaasoo ay ahayd inay bilaabato xabad joojin kadib dagaal maalintii afraad si xiriira uga socda een, eh, markaasi u dhexeeya xooga iskasoo horjeeda dalkaasi suudaan sida ay dad goobjoogaale ay sheegeen dhinacyada ku dagaalamaya suudaan ayaa waxa ay sheegeen inay ka go-an tahay xabad joojinta afar iyo labaatankii saac ay ku heshiiyeen goor hore ee shalay waxaana aada u daneynayeen in ay dhaqan- la dhaqangeliyo xabad joojinta oo ay soo markaa la soo celiyo noloshii caadiga ahayd ee magaalada sidoo kale een, kooxda la yiraahdo as ee r s f waxaa ama ciidamada r s f waa maleeshiyad aan waxba markaasi ixtiraamin cornel khalid alkiida oo ah afhayeenka howlgallada ciidanka ayaa s- waxa uu sidaas u sheegay saxaafadda dhanka kale ciidamada taageerada degdega ah ee r s f ayaa sheegay inay ilaalin doonaan qeybtooda heshiiska xabajoojinta ugu yaraan laba boqol iyo toddobaatan qof ayaa ku dhintay in ka badan laba kun iyo lix boqol oo kalena dhaawacyo ayaa kasoo gaaray qalalaasa intii uu socday sida ay sheegeen saraakiisha hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o oo soo xiganaysa xarumaha dooliga ama xarumaha een, howlaha degdega ah ee caafimaadka ka socda dalka suudaan ciidamo weysan ayaa weeraray guryaha shaqaalaha qaramada midoobey iyo shaqaalaha hay-adaha kale ee caalamiga ee ku yaala magaalada khartuum sida lagu sheegay warbixinta gudaha dukumeentiyada qaramada midoobey ay markaasi een, soo saareen eh, warbaahinta c n n sida uu ku cad dukumeentiyada dableydan ayaa markaasi een, xaalado kala duwan een, markaas ka geystay oo eh, weeraradii ay ku qaadeen guryaha een, markaasi een, eh, guryaha ay degan yihiin een, markaasi dadka ah, markaasi qaramada midoobey iyo mas-uuliyiinta kale warka subaxa oo aad kala socoteen warbaahinta dalsan ah, waa inaga intaa intaan ku kulmayno warkan warkiisa xiga sidaasii nabadgelyo
wararka adla haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel